hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ayaa shixnad gargaar u dirtay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose gaadiid gaaraya ilaa siddeed gaari oo ay saaran tahay shixnad noocyadeeda kala duwan oo gargaar oo ka kooban qiibaha kala duwan ee raashinka oo loogu talagalay bulshada ku dhaqan deegaankaasi oo isugu darsoomeen abaaro daba dheeraaday colaado iyo fatahaado siyaabo kala duwan u saameeyey dadka halkaasi ku nool agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay shixnadda gargaar ee hay-addu u dirtay deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose waxaan joognaa faqaarka guud ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan halkan ka diraynaa siddeed baabuur oo sida raashin baabuurtaasoo u socota namber konton oo aad ogtihiin maalmahan inay ka socdeen dagaalo dagaalo ay ka socdeen waxaan ugu talagalnay dadkii ka qaxay degmada lamber konton ee u qaxay howdka in lala gaaro gargaarkan annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jimhuur da federaalk soomaaliyeed iyo guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran ayaa waxa aan ka jawaabaynaa fariimihii iyo baaqyadii nooga yimid madaxdeena dalka in si deg dega loogu gurmado dadkaas ay iskugu darsameen abaaraha iyo colaadda ay iskugu darsameen kana qaxay hooyadoodii iyo beerahoodii ka qaxay oo gabbaad u raadsaday meelaha duurka ayaa waxaan ugu talagalnay sideedda baabuur oo sida raashin macaawinaa nooga yimid dowladda ruushka la gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa maamulka deegaanka lamber konton in la xaqiijiyo oo si sugnaan ah loo qaybiyo raashinkaas qoys walbana la siiyo qoondadiisa la siiyo aanaysan jirnin in si gaar ah iyo dana gaar ah loo isticmaalo waxaan rajaynaynaa ka hay-ad ahaan annaguna waan la soconnaa qaabka loo qaybinayo iyo meelaha la kala geynayo intaba waxaan ka nahay korjoogto waxaan rajaynaynaa maamulka iyo ciidanka halkaa jooga in ay la shaqeeyaan tiimka gargaarka ee la socda baabuurtan